ku soo dhowaada golaha aan ugu magac darnay xogta dhabta ah waa awood xog la helyaaba tale la hel magacaygu waa jacfar axmed maxamed
bismillaah maanta waxaan idinla wadaagayaa sharci cusub oo dhaqan galay kowga julaay ee sanadkan sharcigaas wuxuu awood siinayaa social shanstan ama adeega bulshada siiba qeybta caruurtaiyo dhallinyarada qaabilsan intaynaan sharcigaas u gelin waxaynu ka horumarinaynaa hal ama laba qodob midkoodoon isleeyahay aad iyo aad bay muhiimtahay in la baraarujiyo qodobka koowaad haddii aad tahay waalid wadankan sweden degan waxaa muhiim ah in aad ogaato sharciga wadankan inuu kuu sugayo xuquuq aad iyo aad iyo aad u tiro badan awood badan inay gacantaada ku jirto markii laga hadlayo caruurta waxaa kaleeto muhiimah in aad ogaato in aad ilmahaaga aad dar yeesho xaq baad u leedahay islamar ahaantaana inaad ilmahaaga dar yeesho qasab bay kugu tahay labada arrimood inaad iswaafajiso oo baalaansiga aad ilaaliso waa arrin ayadan aad iyo aad muhiim u ah waxaa laga yaabaa waalidiin badan inay dhahaan wadankan sweden caruurta unbaa xuquuqdooda laga hadlaa oo dadkan waaweyn iyo waalidiinta xaqooda kama hadlaan waa xaqiiqo wadankan sweden aad waxaa looga hadlaa xuquuqda caruurta guruubyada wadankan sweden xuquuqdooda laga hadlo caruurta keliyata ma aha tusaale ahaan waxaa ka mid ah dadka waaweyn dadka waaweyn markaan leeyahay waxaa weeyaan waa dadka da-da gaadhay ee maaragtay duqooshinka ah ee barhkood ay cantatabeen oy caqligu ama maskaxdu ay ka tagtay labada guruubba aad baa looga hadlaa sababtuna waxaa weeyaan waa laba guruub oo lagu tirinaya inay yihiin bulshada kuwa ugu daciifsan kuwa ugu tabar yar marka waa la ilaalinaya caruurta yararku xaqooda ma raadsan karaan xaqooda ooma doodi karaan waa dad ducafo ah waxa weeyaan dhibaatooyin badan baa loo geysan karaa sidoo kaleeta dadkan waaweynna ee cantatabay ee maaragtay duqooshinka ahna ayakana dhibaatooyin waaweyn baa loo geysan karaa waxaa ka mid ah oo inta badan laga sheekeeyaa in dadkaasi kufsi loo geysto siyo dadkan cantatabay ee maskaxdooda ay tagtay la dhaco xoolahooda la dhaco marka dadkaas tusaale ahaan inta badan wadankan aad baa looga hadlaa xuquuqdooda iyo xaqooda wuxuu wadankan haddaba arrintan baa muhiim ah in la fahmo qofka weyn ee vugsanka ah ee baaluqa ah ee wadanka degan wuxuu wadankan uu ka filayaa inuu xaqa iyo xuquuqdiisa uu garanayo waxaa lagaa filaya waxaa weeyaan ayna gruubkan looga hadlaynin adigan waalidkaa lagaaga hadlaynin waxaa ka mid ah wuxuu wadankan uu kaa filayaa inaad xaqa iyo xuquuqdaada aad garanayso waxaa laga yaaba inaad tirahdo raxme jacfar u kaadi oo haddaan wadanka ku cusub ahay oona wixiiba aana kala garanaynin sidee baa la igu xisaabtaba inaan inaan maaragtay xaqi iyo xuquuqdeeda aan garanayo nacam waxa weeyaan waa su-aal meesha ku jirta waxaad xaq u leedahay oo dowladda aad ku leedahay wadankan aad ku leedahay in lagu baro xaqi iyo xuquuqdaada taasna way sameeyaan wadankan sweden degmo kasta waxaa ka jirta aqoon korsi baa ka jirta oo qaybo kala duwanah oo bilaasha oo ina adiga lacag aan lagaa qaadaynin oo u baahan keliyata inaad adigu doonato inta badan waxa weeyaan dadkeena soomaalida inta badan aktharka lama doonto ama waxaa loo yaqaanaa maalaa yacni baa loo yaqaanaa ama innaka cilmiga maaragtay baana wax agteenaba wax weyn aana ku ahayn wa fowqa kulli dii cilmin caliim taasu waxa weeyaan qur-aanka ku taalle ku qoran waxaad moodaa inay naga hoos baxda dadkaas markaas aqoontaas inta badan dadku ma raadsadaan haddaba qodobka labaad awoodda gacanta kugu jirta yaan rabaa in aan in aad garanayso un baan rabaa inaan tilmaamo wadankan sweden dhakhtarka ama dhakhtarkaana ku dhihina wadankan sweden guud ahaan wadankan sweden dowladdu waxay aaminsan tahay tallaalka caruurtu inuu muhiim yahay oo in caruurta la tallaalo in ay maaragtay muhiim ay tahay sidoo kaleeto dhakhtarkan aad u tegayseed ilmahaaga aad u geynayso wuxuu aaminsan yahay ilmahaaga in aad tallaasho oo vaksiinka aad siiso oo tallaasho tallaalka caruurta aad siiso inuu muhiim yahay oo ilmahaaga u fiican yahay ayadoo saas tahay kuguma qasbi karo uu ku weydiinaya adaa fasax lagaa qaadanaya waxaa lagu leeyahay ilmahaaga ma tallaalaa maya baad dhihi kartaa haabaad dhihi kartaa adoona ma aragta auna fasax kaa qaadan ilmahaaga lama tallaali karo waxa ugu badan uu ku dhihi karo waxaa weeyaan inuu ku dhaho un waxaan kugula talinayaa inaad tallaalka ilmaha inaad siiso intaa ka badan kuma dhihi karo iskuulaadka u imo iskuulaadka forshkuula waxa weeyaan waa fasalka ugu horeysa caruurtu ay bilaabaan ama iskuulka xanaanada aan dhaho kulanka ugu horeeya eed iskuulka xanaanada ilmaha markaad geenayso qiyaastii sanad markuu jooga jiraa la geeyaa kulanka ugu horeeya waxaa ka mid ah waxyaabaha laga hadlayo waxaa ka mid ah cuntada cuntada ilmahaaga cuntadii la siin lahaa adaa lagu weydiinayaa fasax baa lagu weydiisanaya cuntadee baan ilmahaaga aan kuu siinaa cunto noocee ah adaa go-aan ka gaaraya cuntada ilmahaaga la siinayo ma siin karaan cunto aada adugu aada raalli ka ahayn waxaa kaleeto ayadana xagga iskuulka haddaan ku soconno waxaa laga yaabaa ilmahaaga iskuulaadka fasalada dhexe dhigta inay macalimiintu ay arkaan ilmaha inuu qoraalkiisa iyo akhriskiisa uu aada u hooseeyo marka iskuulka shaqadiisa waxaa weeyaan inay ilmahan caawiyaan caawimaadda waxaa ka mid ah bilmatalanba in ilmahan baaritaan la sameeyo si loo ogaado cilladda keenaysa ilmaha inuu akhriskiisa iyo qoraalkiisa uu hooseeyo waxa ugu horeysay samaynayaan waxa weeyaan adiga waalidkaha lagu yeedhaya lagu sheegaya lagu leeyahay ilmahaaga qoraalkiisa iyo akhriskiisa wuu hooseeyaa ee ilmaha si aan u caawinno baaritaan ma samaynaa oo baaritaan ma u dirnaa oo si loo ogaado cilladda adaa lagaa fasax qaadanaya saxiixaagay ku xidhan tahay gacantaaday ku xidhan tahay haabaad dhihi kartaa mayaad dhihi kartaa kaba soo qaad inaa maya tidhiba ee xun jira ka soo qaad inaa haa tidhiba faceka noogu horreysa haba markaad tidhaahdo u tireeni bay samaynayaan baaritaan bay samaynayaan ciladii baa laga yaaba inay soo ogaadaan markay ciladda soo ogaadaan caawimaaddii wixii ay ku caawin lahaayeenna ay isla soo meel dhigaan baa lagu imanayaa oo lagu leeyahay ciladdu waa saas caawimaadaasna waan haddii la caawiyo saasba maarata ilmahaagu yaanu aragnaa inay dan u tahay ma caawinaa adaa fasax lagaa qaadanaya ya gacantaada ku jirtaa iskuulkaan kusii soconno caruurtu caruurda iskuulka dhigta inta badan fasal waxay aadaan safaray aadaan ama habeeney meelo soo seexdaan meel kasta uu ilmahaagu aadayo ama waxyaabahaas ay samaynayaan marka ugu horeysa cidda waxa laga weydiinaya waa adiga adaa fasax lagaa qaadanaya meel baan aadaynaa raalli ma ka tahay ilmahaagu inuuna raaco raalli ma ka tahay gabadhaadu inuuna raaco raalli ma ka tahay wiilkaagu inuuna raaco marka waxa weeyaan far aada adigu maaragtay awoodda adiga gacanta kugu jirta inta aad garanaysaa kugu filan waalidkan maaragtay waalidku wuxuuna ogeyn ma samayn karaan adaa fasax lagaa qaadanaya marka arrintaas aad bay muhiim u tahay qaybta adeega bulshada hadda ka hor baan ka soo hadalla ku noqon mahayo linkigan hoos soo dhigaya laakiin adeega bulshada siiba qaybta carruurta ee dhallinyarada qaabilsan waxa ay qabtaan ee ugu weyn ee ugu badan inta badan waxqabadkooda waxa weeyaan waa caawimaad aana qasab ahayn sidiisaba adiga waalidka ay kugu xidhan tahay inaad caawimaadda aad qaadato marka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay ku xidhan tahay ilmaha in caawimaadda la weydiiyo inuu caawimaad u baahan yahay waxa ay qabtaan ama shaqadeeda ugu badan shaqadooda ugu badanba waxa weeyaan waa caawimaad aana qasab ahayn sharciga cusub haddaba sharcigan cusub wuxuu leeyahay sidan ilmo labiyo toban jir hadduu khalad ku dhaco kaba soo qaadoo kale daroogu isticmaalay ilmihii labiyo toban jirka ahaa daroogo markuu isticmaalay laga yaaba in iskuulka laga soo ogaado iskuulka markay ogaadaan ay adeega bulshada qaybta carruurta dhallinyarada qaabilsan udireen u diraan amase boolis baaba qabto kaadida laga qaaday waxaa la ogaaday ilmaha labiyo toban jirka inuu daroogo isticmaalay waxaa loo diraya adeega bulshada qaybta carruurta dhallinyarada qaabilsan dhinacuu dooni siduu dooniba ilmuhu halka ha ku tago haddii ilmaha labiyo toban jirkaha ay markaa intay u fidiyaan caawimaad ay dhahaan hawshan maarata inaan kaa caawino diyaar ma u tahay intay hawshan ay cusub tahay aan gaadhno ayna maaragtay ayna hawshan ayna kugu fogaanin hadduu ilmuhu haadho waalidkuse uu mayadho sharcigan wuxuu awood siinayaa in in ay inay ka hor iman karaan waalidka rabitaankiisa caadigeena sharcigan haddii si loo fiiriyo hadda ka hor wuu jiray hadda ka hor waxay ahayd shan iyo toban jir ilmuhu hadduu yahay oo caawimaad uu dalbado waalidkuna uu ka hor yimaado waxay awalba way ka hor iman kareen rabitaanka waalidka keliyataa sharcigan hadda waxaa weyaan saddex sana hoos yaa loo soo yareeyey laba iyo toban weeye sababtu maxay tahay waxaa laga yaaba inaad tirahdo warqoryahan adeega bulshada awalba maaragtay awood badan baaba gacanta ugu jirtee hawshanu maaragtay maxay maxay maxay maxay u siyaadinaysaa awalba awood bay haysteen waxaad ogaataa waddankan sweden xiliyadan ugu dambeeya hadda in aad looga hadlayo dadkan maaragtay gaangistarka ah inay aad u isticmaalaan caruurta yararka waxyaabaha adeegsadaan caruurta yararka weye sababtuna waxaa weeyaan markii shuruucdii la adkeeyey ee dadka maarata shuruucdii la adkeeyey ee ogaadeen ayakuna waxa weeyaan hoos bay usoo degteen maadaama sharcigii lagu adkeeyey waxa weeyaan farsamada kale keensadeen farsamada keensadeen waxaa ka mid ah in ay caruurta yararka ay isticmaalaan caruurta isticmaalayaanna waxaa weeyaan waa caruurtan dhowr iyo toban jirada dilka waxaa fuliya waa dhowr iyo toban jirada weeye booliska waddankan wuxuu wuxuu shaaciyey in caruur sideed jir ah loo isticmaalo daroogada inay maaragtaay inay iibiyaan ama meelo kale ay gegeeyaan in loo isticmaalo waa sideed jir marka sharciganu waxaanu weeyaan hadduu ilmo labiyo toban jir ah caawimaad dalbado oo yimaado oo albaabka yarka daaqada yartaha ay furnaato ay maarata ilmuhu maarata jaaniskaas u ogolaado waalidku hadduu ka hor yima uu ka hor yimaado arrintaas in waalidka maaragta hadalkiisa maaragta laga hor yimaado oo si ilmaha loo caawiyo ilmahana waxaa laga badbaadinaya waxaa weeyaan ama daroogo weeye ama inuu maarata criminality inuu dembiyada waaweyn iyo gaagistarka uuna ku dhaco weeye wuxoo dhan isku soo ururi haddaba haddaba arrintanu sharciganu inteena ugu badan saamayn inaguma yeelanayo laakiin waxaa muhiim ah inaynu ogaano waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo warhede madad diidayaaba jira oo sharci intii ilmaha ilmaha la dhaha lagu caawiyo waa jiraan qofka marka horeetuu imanaya meesha hadduuba aaminsan yahayba caawimaad haddii adeega bulshadu ay ku dhahaan arrimahaas waxa weye inta badan talooyinka dadka barhkood isisiyaan bay ka mid tahay adeega bulshada haddii ay ku dhahaan caawimaad ma u baahan tahay waa meesha layska soo galee maya dheh haddii qofku arrintaa ay ku qufulan tahay dee waxa weeyaan waa waxa weeyaan caqligal weeye haddii intii la dhaho ilmahaaga ha lagu caawiyo inuu kasoo horjeedsado ama ka hor yimaado caawimaadda asagoo ka cabsanaya in caruurta kaleetaba laga qaato dhibaatooyin kaleetaba uu ka cabsanayo in maaragta inay soo galaan ama lug kale ay soo gasho waa suuragal inuu diido almuhim isku soo uruuri sharcigan inteena ugu badan inama saamaynayo waxaase muhiim ah inaan ogaano aad baan idiin salaamayaa intaaynu kulan kale ku kulmayno sidaas iyo nabadgeliyo